kumanaan bukaan ah oo la xanuunsan cudurada kadhigo dhimarka adduunka oo dhan yaa weliba la xaqiray xuquuqdiyo biniaadanima walta kore xadgudubyo maskaxdeed iyo hanujireed yo weliba yooyin hanulanjeysidow yo oo dhan helaan adeegyo caafimaad oo ka filan markii la roogo soomaaliya bukaanada qabaan cudurada kadhigo dhimarka ma helaan adeegyo caafimaad oo ka filan si la sheegay haddaba ma yeeta walyaabo sababow cudurka kadhigo dhimarka doctor ciyow oo ka taqasusay daaweynta cudurada kadhigo dhimarka waana kumid ee dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo weliba uuse sharaxaad kubiyey cudurada ka dhigayaan dhimarka dhimarkan waxaa kamid cuduradii waalidii iyo balwada kuwa ay keentay dadka maaragtay soomaalida ay u taqaana xagga isbedelada dhimarka ku dhacaya ama magacyo qalaad kala duuna leeyihiin waalida dhaqantaa jirto waali cusbaa jirto waali hodaa jirto mid dawo keentaa jirto mid cuduro kale ay keenanaa jirto daawooyinka qaarkood oo haddeer maaragtay isheeg qaarkood oo ay ka mid yihiin daawooyinka xasaasiyadda loo isticmaalo tusaalahaan oo soomaalida aad ugu badan tahay oo dadka qaarkood xitaa ay u isticmaalaan inay isku cayiliyaan xitaa qaybay ka noqdaan oo xanuunka maskaxda waalida ama dhimirka marka layidha qaybay ka noqdaan marka cudurro koox aha jirto boqolaal ah oo xagga dhimirka ah cudurro koox aha jirto oo maaragtay ii sheeg oo xagga neerbaha kuwa oo labadaba ahna waa jiraan tusaalahaan qofkan waa waalan yahay qalalna waa qabaa waa la arkaa tusaalahaan qofkan xusuustiisaa yaraatay uuna dagaalama waa yeelka oo kale u badan cudurrada oo burburka maskaxda uu ku dhaco iyadana waa la arkaa marka waa isku dhex jiraan waana qaybana cudurrada qaarkoodna waa u kala madax bannaan yihiin cudurrada qaarkoodna waa isku dhex jiraan saasoo kale doctor ciyow yaa weliba uuse ku warbiyey qaababka landaawayo koro cudurada ka dhiyaayaan dhimarka oo yo la ildaron bulsho fara badan oona iska jarta bilaan iyo migal
dabcan cudurada oo dhib badan waayo daawooyinkoodan aad oo dhibadayiin wax oo dhakhtar aan takhasus lahayn oo daaweyn kar ma aha waa wax adag waqti badan u baahan qofka marka takhasus soo qaato kabacdi wuxuu u baahan khibrad inuu qaato toban sano toban shan sano marka wax iska fududoo si qalajiyo oo kale ama xanuunbaabiye oo kale maaha waxaa kaloo jirto daawooyinkan dhimirka loo isticmaalo waxay leeyihiin dhibaatooyin ay leeyihiin dhakhtarka hadduusan kontaroolin dhibaatooyinkaas uusan si miisaaman u qorin daawadana dhibay kuu geysanayaan dad badan waxaan arkaa haddeer daawooyinka laga soo qalday oo soo qaldan loo siiyey oo ayaga daawadii in laga dhaq u baahan kadib la daaweeya u baahan marka waxay u baahan tahay gacan fadhido takhasus keliya ma aha takhasuskii oo lagu daro khibrad oo lagu daro daawo miisaaman oo qofka la siinayo daawada inay tayo yeelataa muhiim ah oo waa daawo iska caadi oo iska khafiifa oo wadamada qaarkood laga soo saaray la isticmaalo daawo tayo leh oo wadamada fiifiican laga soo saaro warshadeeda kontaroolan tahay oo dhakhtarkeena uu ogyahay in qofka la siiyo marka horena waxaa fiican dhakhtarka markuu bukaanka u yimaado inuu waraysi fiican ka qaado baaritaan fiican u diro kabacdi markaas daawadii loo miisaamo oo daawo toosan oo yacni isku dheelitiran oo cudurkii calaamadihii baaritaanka isku dheelitiran oo israacsan oo raashonaal ah in la siiyo anka dambeyntii doctor ciyow yaa bulshada kala tali in bulshadayo isku deeraan cudurada aantiya u subeen siyo on helaan daawo tayale cudurada neerbaha iyo dhimirka waa dhib badan yihi halis waayo oo qofka saameyn badan ay ku yeeshaan haddii qofka cudurka uu ku daahana waa daawadiisa way daahaysaa anaqo dadka waaweyn xusuus la-aanta ku dhacday madax xanuunka noocyadiisa kala duwan madax xanuunka marka hore wuxuu ku bilaabanayaa dhinac ama dhexda ama korow ku bilaabana uu socona qoortuu gaara ilaa gacanta ilaa lugtuu gaara inta uus intaas gaarin in layska qabto oo qofkii dhakhtar raadsado baaritaan loo sameeyo oo meesha lagu xiro haddii kale dhowda cudurro kale oo dhibaato kale u keena marka xanuunada dhammaantood marka qofka intay ku cusub yihiin in la daweeyo nasiib wanaag haddeer waxaa arkaya saaki iyo shalay dad cusub oo isbuuc xanuunkooda u jiro xanuunada kale xagga dhimirka noqoto ama xagga neerbaha noqoto marka almuhiim waxaan kula talinayaa in inta xanuunka uu cusub yahay in dhakhtar la gaarsiiyo si sax loogu baaro daawo sax loo siiyo qofkan aysan usan maaragtay ii sheeg usan curyaan ugu dhigin xanuunka hay-adda caafimaadka ee wh o yaa warbixin yahasaartii ka sheegtay inuu jiraan dad badan oo ka nool dalka soomaaliya waana yoodla noolin cudurada ka dhigowdhi marka dagaala dabadheeradeen iyo weliba xasilooni darada ku jarta soomaaliya iyo weliba yeetaa tollan sababayow tirada dad ka badan ee la xanuunsan cudurka dhimarka